بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalati fi nnaar waxaan ku jirnay taxaneennii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyaabaa aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid ah oo shareecadu nooga digtay ka qayb qaadashada fitnada waxaa fitna la yidhaahdo culammadu waxay ku fasiraan fitnada inay tahay wax lagu hadlo ama wax la sameeyo oo shareecadii ka baxsan oo sabab u noqda in nabadgelyadii la waayo oo wadajirkii muslimiintu uu ka baxo meesha oo kala tag uu yimaado waana shay culammadu ay leeyihiin shubahaad iyo shahwaad yaa ku hoos jira fitnadaas luqo ahaanna waa imtixaan fitno waxay yidhaahdaan alibtilaau walimtixaan walikhtibaar marka ikhtibaarka marka qaarkood qofka wuxuu ka soo saaraa waxaan fiicnayn wixii xumaa laftoodii waa fitnada waa lagu idlaaqaa luqo ahaan gaalnimada waa lagu sheegaa dembiga waa lagu sheegaa gubiddi waa lagu sheegay dilkii iyo dagaaladiina waa lagu sheegay waa xagga luqa ahaan imaam axmed waxaa laga wariy inuu yidhi alfitnatu ida lam yakun imaamun yaquumu biamri innaas alkhalaal yaa sanad saxixa uga soo wariyey kitaabkiisa sunna la yidhaahdo fitna waa marka aanu jirin imaam waa nin madaxa oo muslimiintu ay raacsan tahay oo xakuma marka imaamkii la waayo fitnay noqonaysaa marka waa inaan dagaalada laga qeybgelin waqtigaa dhacaaya laba ninoo madaxa ahaa dhul isku qabsanaysa ama madaxtinimo isku qabsanaysa markaasaa xabadii dhacaysaa oo dhiiggii daadanaya fitankaas waa in laga fogaado qabaa'ilkii waa dhexdooda ka dagaalamaya oo ama dhul ama wax kale isku haysta ama uun xadgudub uu dhex maraya dhexdooda marka waa in dagaalka laga fogaado oo rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi satakuunu fitanun fitnooyin baa dhici doona buu yidhi alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im kan fadhiyaahi uu ka khayr badan yahay kan taagan waalqaa'imu fiiha khayru min almaashi kan taaganna uu ka khayr badan yahay kan soconaya waalmaashi khayru min asaaci kan soconaayana uu ka khayr badan yahay kan ordaaya man tasharafa laha qofkii u banbaxa oo aan ka jeesanin tastashrifhu way halaagtaa faman wajada minha malja-an buu yiri rasuulka sal sl meeluu ka galo aw macaadan meel uga badbaado falyacud bihi ha ku dhuunto bukhaari muslim baa wariye marka inaan fitankii laga qayb qaadan waa asal usuusha ahlu sunnada ka mid ah oo kutubta caqiidada lagu qoray shekh islam tamiya wuxuu leeya walihaada istaqara amru ahli sunnati calaa tarki alqitaali fi lfitnati lilaxaadiidi asaxiixati athaabitati can inabiy sal ll ly slam wa saaruu yadkuruuna hada fi caqaa'idihim arrinka ahlu sunnadu wuxuu ku sugnaaday in fitanka ka qaybgalkooda laga fogaado dagaalka fitnada ka qaybgalkiisa in laga fogaado waxaana u daliilay axaadiistii saxiixa ahayd ee ka sugnaatay rasuulka sal slam markaasay arrinka caqaa'iddooda ku sheegeen culummadu meel kale wuxuu yidhi usuusha ahlu sunnada waxaa ka mid noqday in jamaacadii la laasimo oo aan imaamka muslimiinta la khilaafin oo aan muslimiinta laga fallaagoobin wa tarku qitaali alaima madaxtina aan lala dagaalamin wa tarku lqitaali fi lfitna fitnada waqtiga ay jirtana aan dagaalada muslimka dhexdooda ka socda laga qayb qaadanin marka madhabka ahlu sunnada iyo madhabka ahlulxadiidka iyo aimadii ahlulmadiina iyo fuqahadoodii kulli saasay qabaan oo rasuulku wuxuu yiri sal sl idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima haddii labada qof ee muslimka ahi ay labadooda seefood isla soo qaabilaan oo qofba qofka kale inuu dilo rabo faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay kala dilaba waa ahlu naar buu yiri naartay gelayaan faqiila yaa rasuul allah rasuulka allow haada alqaatilu kan wax dilay hadda waa garanay oo waa dambiile waa cadya warkiisu famaa baalu lmaqtuuli oo kan la dilay muxuu naartii ku mutay qaala wuxuu yidhi inahu araada qatla saaxibihi wuxuu doonaayey inuu saaxiibkiis dilo riwaaya kalen inuu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ku dadaalayey inuu saaxiibkiis dilo niyaddii baa marka saameyn yeelatay bukhaari baa wariyey xadiidkaas marka xadiidka abubakra wuxuu yihi rasuulka sal slam alaa faidaa nasalat haddii fitnadu ay dhacdo aw waqacad faman kaana lahu ibilun falyalxaq biibilihi qofkii geel lahaa geeliis ha aado waman kaanat lahu hanamun falyalxaq bihanamihi qofkii ari lahaana arigiis ha aado waman kaanat lahu ardun qofkii beer lahaana falyalxaq biardihi beertiis ha aado faqaala rajulu nin ba wuxu yidhi ya rasul rasuulka allow ara'ayta man lam yakun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun bal ka waran qofkii aan geel iyo ari iyo beerba lahayn qaala yacmidu ilaa sayfihi seeftiisii buu u qasdaayaa fayaduqu calaa xaddihi bixajar meeshay wax ka goynayso afkeedii yuu dhagax ku garaacayaa uma lyanju kadibna ha carar in istataca najaa hadduu maaratay carar awoodo allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu saddex jeer buu kusoo celiyey rasulka sal slam marka dhiigga muslimka rasulka sal slm aada buu uga digay xadiidka usaama ibnu zayd ee muslim uu wariyey wuxuu yihi bacahanaa rasul lah sal slm fi sariyatin fasabaxna alxuraqaati qolo maaragtay meesha xuraqaad laylaa joogtay yaan kuwaa berisnay buu leeyahy oon dagaal ku qaadnay oo reer joohina ahayd nin baa marka aan soo gaaray buu leeyahay faqaala ninkii wuxuu yihi laa ilaha illa allah towxiidkii buu qabsaday waa wix islaamka lagu soo gelaayay yani muslim baan uu rabaa inuu yidhaha fatacantuhu markaasaan warankii ku dhuftay fawaqaca fii nafsii min dalika xoogaa nafteydu waxbaa galay sababta nin towxiidsan ayaan dilay fadakartuhu linabiy sal sl rsulka allan uu sheegay faqaala rasuulu llahi sal sl rsulka allah wuxuu yidhi qaala laa ilaha illa allah waqataltah intuu laa ilaha illa lahu yidhi baa dishay qaala wuxuu yihi qultu ya rasuul rasuulka allow inamaa qaalahaa khawfan min asilaax wuxuu marka ugu hadlay kelimadaas oo u towxiidsanaayey in la diluu ka baqaayey oo hubkiibuu ka baqay qaala afalaa shaqaqta can qalbihi oo maxaad qalbigiisa u faydi weysay intaad jeexdo waxa ku jira u ogaan weysay xataa taclama qaalaha amla inay run ka ahayd in kale si aad u ogaato famaa zaala yukariruha calaya inuu taa igu celinaayo oo uu maaragtay leeyahay afalaa shaqaqta can qalbihi inuu igu celcelinaayo kama zuulin xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyo o ka jeclaaday anii aslamtu yowma idin inaan maalinkaa un keliya soo islaamo islaamkayguba uusan hore u dhicin khatarta uu dareemay sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi wa ana wallahi laa aqtulu musliman qof muslima dili maaya buu yidhi xataa yaqtulahu dulbutayn ninkii caloosha weynaa buu leeyahay usaamuu ka wadaa qaala wuxuu yidhi qaala rajul nin baa wuxuu yidhi sacad baa lagu leeyay sacd ibn waqaas oo tobankii jannada loogu bishaareeya ka mid ah alam yaqul illahu tacaala ma waanu alla dhihin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna dagaalama oo la dagaalama ilaa fitnadu ay meesha ka baxdo wayakuuna addiinu kulluhu lilah oo diinkuna dhammaan alla u sugnaado ma waana alla dhihintaas fain intahuu fa ina allaha bimaa yacmaluun basiir haddii ay ka joogsadaan alla waxay samaynayan waa ujeedaa marka aayaddaasaa loo soo deliilsaday sacd ibn abi waqaas markii loo soo deliilsaday buu wuxuu yidhi qad qaatalnaa xataa laa takuuna fitna wakhtigii rasuulka sala alla ly slam waan dagaalanay ilaa fitnadii meesha ka baxday wa anta oo asxaabuka turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuuna fitna adiga iyo kuwa kula socdaana waxaad doonaysaan inaad dagaalantaan si fitna u dhacdo oo muslimka u kala haado sababto dagaal muslimuun baa laga shaqaynaya xadiidkii jundabna nin buu dila isaguna maaragtay towxiidsaday wuxuu ku yihi rasulku sal sl lima qataltahu maxaad u dishay faqaala yaa rasuulla rasuulka allow awjac fi lmuslimiina faqatala fulaana wa fulaana aad buu muslimkii u dhibaateeyey u xanuujiyey hebel iyo hebel buu dilay wasamaa lahu nafaran dad buu magacaabay wa inii xamaltu calayhi dagaalkii baan kusoo qaaday falamaa ra-a sayfa seeftii markuu arkay qaala wuxuu yihi laa ilaaha illa allah markaasuu towxiidsaday qaala rasul rasuulka alla wuxuu yihi sal ly slam aqatalta uma dishay qaala nacam haa waa dila buu yihi fakayfa tasnacu markaa qaala wuxuu yihi rasuulka sal slam fakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah oo maxaad ka samaynaysaa laa ilaha illa lah idaa jaat yowma alqiyama hadday yowma alqiyama timaado faqaala ya rasul rasuulka allahu istakfir lii dembi dhaaf alla ii weydii qaala allah kuu dembi dhaaf ma dhihin bal fiiri ma aanu dhihin allah kuu dembi dhaaf qaala wuxuu yihi wakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah idaa jaat yowma alqiyaama qaala fajacala laa yaziidu calaa an yaquula kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah idaa jaat yowma alqiyaama kama aanu zunubi leey inuu ku celcelinaayo taas maxaad maarat laa ilah ku samaynaysa hadday yowma alqiyama timaado wuxuu kaloo yihi rasuulka sal ly slama la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajuli muslim adduunyadiioo la waayo yaa alla agtiisa ka fudud in qof muslima la dilo waxaa kaloo rasuulku yihi sal ly slama laa yazaalu lmu'minu mucniqan qofkii mu'minka ahaa kama zuulo in maaragtay uu degdegi karo camalkii saalixa ahaa uu ka faa'iidaysan karo dhabarkiisuna uu fudud yahay le culays ma side eh oo taacadii macnaha uu ku dadaali karo saalixan uu haddana wanaagsan yahay maa lam yusib daman xaraama intaanu kaga dhicin dhiig xaaraana fa idaa asaaba daman xaraaman haddii dhiig xaaraana uu ku dhaco ballaxa waa uu daalaa waa uu fadhiistaa ratiga marka rarku ka bato ama dhibku ka bato waa ka iska fadhiistaa marka halaag buu ku dhaca waaye dhiiggaas maarata xaaraanta ku dhaca darteed abu daawuud baa weriya xadiidkaas sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi wuxuu kaloo yihi maarata rasuulka sal sl lan yazaala almu'minu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka muminkaah kama zuulo inuu waasicnimo uga sugan yahay diinkiisa intaanu dhiig xaaraana ku dhicin macnaha camalkii uu samaynaayey ciriiri buu ka noqdaa dembigii uu galay macnaha dembigii uma dhigmo dhiiggii uu galay yaa camalkiisa oo dhan maarata fuuqsanaya waxaa wariyey xadiidka bukhaari baa wariyey cibaada ibnu saamit wuxuu wariyey oo rasul ka wariye sal sl man qatala muminan qofkii qof mumina dila faاkhtabata biqatlihi macnaha ku farxa lam yaqbal illahu minhu sarfan walaa cadla farad iyo sunna toona lagama aqbalo khaalid bnu dihqaan oo ragga xadiidka werinaya ka mid ah yaa wuxuu weydiiyey yaxya bnu yaxya alkhasaani اktabطa bqatlihi maxaa laga wadaa buu yiri markaasu wuxuu yihi aladiina yuqaatiluuna fi lfitna waa kuwa dagaalka fitnada ka qayb qaata oo dhexbooda fayaqtulu axaduhum midkood qof buu dilayaa fayaraa anahu calaa hudan wuxuuna isu haystaa inuu hanuunsan yahay laa yastakfiru llaha hade dembi dhaaf alla weydiisan maayo sababtoo isla quman yahay wixii uu sameeyey dembi dhaaf alla ka weydiisan maayo xadiidka abu daawuud baa isagana wariyey sheekh albanin waa saxiix buu yihi marka qof mumin haddaad disho aad ku faraxdo waciidkaas baa ku soo arooray inaan sunno iyo faradba lagaa aqbalayn wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online